Taliyaha Booliiska Degmada Mutabaan ee gobolka Hiiraan Cabdifatax Dufan ayaa u heliyay Gudoomiye ku-xigeenka doorashooyinka gobolka Hiiraan Macalin Nuur Cilmi Gaar ayaa ku guuleystay inay ka qaadaan deegaanka laga cadaalad oo u dhexeeya Mutabaan iyo Maxaas laba isbaaro kaasi taalay isbaarooyinkaas ayaa dhibaato weyn waxaa ku qabay dadka iyo gawarada isticmaala wadada isku xirta Maxaas iyo Mutabaan howlgalkan ay fuliyeen laamaha amniga ee degmada Mutabaan ayaa kusoo beegmayay xilli ay dhowaan si adag uga hadla odayaasha dhaqanka deegaankaasi odayaasha ayaa codsan si deg dega loo qaado isbaarooyinka sharci darrada ay dhigteen kooxaha burcadda iyadoo ugu baaqay laamaha amniga inay wax ka qabtaan dhibaatadaasi taliyaha booliiska degmada mutabaan dhamac cabdifatax fooney iyo gudoomiye ku-xigeenka dowshiinta gobolka hiiraan macalin cilmi garre ayaa si wadajir uga hadlay howlgallo ay ka sameeyeen wadada isku xirta degmada maxaas iyo mutabaan ee gobolka hiiraan waxaan halkan u imaanay waxay ahayd arrimo ku saabsan qaadista isbaarooyinka iyo wareejinta ciidamada maleeshiyaadka ee xarkuhu u xiran yihiin ayaan halkan u imaanay taasoo nas ahayd mas-uuliyadna saaran dhammaanna amar ka soo baxay ahayd ciidamada qaranka iyo madaxda qaranka iyo kuwa isteedka iyo mas-uuliyiinta guud ahaan deegaanka howlgala howlgalkaasu ilaa shalay wuxuu ka socday oo aan qayb ka ahayn waddada dheer ee xiriirsada gobollada dalka gaar ahaan degmada matabaan iyo inta udhexaysa baladweyne iyuu shalay ka socday baysana waxaan soo gaarnay deegaankan lancadaad innagoo ka soo tagnay saldhigga booliiska degmada matabaan iyo guud ahaan deegaankaas halkaasna halkaana waxaan u imaanay arrimahaas gobolka ka socday shalay iyo maantay arrintii halkaan u imaanay si nabadgelyo ah ayaan kula wareegnay dadkii halkan joogay oo hubaysnaay oo xariggu u xiraay iyagoo ixtiraamaya baaqii odayaasha iyo amarka dowladda way banneeyeen wayna ka tageen deegaanadii markii hore ay iska soo aruuriyeen ayayna dib ugu laabteen ka maamul gobol ahaan waxaan goobjoog u nahay rabnaa inaan sii xaqiijinno isku socodku inuu fasaxan yahay furan yahay hadday jiraan meelo kale oo wax ku sii hareenna waa xaqiijinaynaa haddii ilaahay idmo ka maamul gobol ahaan iyo degmo iyo laamaha amniga waxaan isku kaashanaynaa awaamirtii qaranku soo baxday siday u dhaqangeli laheyd oo ah waxaan rabnaa inaan xaqiijinno meeshaanu inay tahay meel seef ah amnigeeda uu gacanta ku hayo booliisku uu gacanta ku hayo iyo saraakiisha kale oo sida milatariga iyo nabad sugidda oo wada shaqayn ka dhexayso qaarna yimaadeen qaarna imaad doonaan waxaan rabnaa inaan ilaahay uga mahad celinno dadka deegaanka ah oo fahansan dowladnimada inay la shaqeeyaan rabalaamaha amniga laba maalin ka hor ayay ahayd markii howlbar ballaaran oo ay sa kaashanayeen talisyada ciidamada xoogga dalka iyo hay-ada nabad sugida ee sudaanka qaranka lagu burburiyey dhammaan isbaarooyin sharci darro ah oo yeelay waddada laamiga ee u dhexaysa degmooyinka beledweyne iyo matabaan